xilli laga jaahil yahay ayaa markaa waajiba in labadii daliilba la ridaa waajiba marka laga jaahil yahay taariikhda oo ka dambeeyey iyo ka horreeyay aan la kala garanaynin wain taqaaranaa labadii daliil hadday isla xidhiidhaan oo mar keliya xagga shaaric ay ka soo arooraan fa fiihi gudahiisa waxaa ku sugan takhyiirun doorasho oo labadaa mid ka mida uu ku camalfalo uu doorto ayaa ku sugan takhyiirkaasoo zukinayo culima la ogaaday waase marka dee ay tacadur jamcina ay mutacadir tahay tarjiixna ay mutacadir tahay halkan hore bayt shadriga hore wajaba alisqaadu biljahli uu ku yidhi yacni waxa weeye haddii aan la ogeyn ila waynu soo sheegnay haddii la ogaado haddii la ogaado maxaynu nidhi ka hore ka dambe kadambaa naasikha soo ma marka haddii aan la ogeyn mutaqadim iyo mutaakhirka aan la kala ogeyn isla markaana aanay laba nasoo mar wada yimi waana mutacaaridan marna may wada imanoo xagga shaarica mar keli kamay soo wada aroorin naskiguna waa mumkin oo iska suuragal dee naski inuu dhaco lakin waxaynaan garanaynin ka dambeeyey ka hore ka garan mayno markay xaaladu caynka ay yihiin waxaa waajiba labada daliilba in la joojiyo oo halkaa la dhigo oo markaa maxaa la doonaya bal daliilkaa la baarbaaranaya daliil aan laba wada ahayn baa markaa loo la aadaya la raacaysanaya o laakiin haddii ay jirto labadan daliil ee tacaaruday kuwa muqaarana lahoo isla xidha ay yihiinoo mar keliya ay shaarica ka wada yimaadeen isla markaa shuruud kala uqayd u taallo oo jamcigu iyo marka taa waad ogaatee jamcina aanu suuragal ahayn tarjiixna aanu suuragal ahayn ille jamcigu waxa weeye waxay yidhaahdaan ihmaalu daliil icmaalu daliilayni awlaa min ihmaali axadihimaa laba daliil oo la camal geliyo ayaa waxa waxay ka awlaysan tahay in midkood la ihmaaliyo markaa jamcinta mar hadii la jamciyo macaa labadiba la camal geliyo weeyaan waayo markaa jamcaa horey haddii jamcay suroobi weyday tarjiixna suroobi waayey labadan daliilna shaaricay markali ka soo wada arooreen maxaa la yeelaya fii takhiir marka takhiir buu markaa ninka mujtahidkaa leeyahayoo labadaa daliil midkuu doono ayuu ku camal falayaa macnuu waa intaas wawajaba lisqaadu isqaad iyo dhicitaan iyo riditaan baa waajibay labadii daliil la rido biljahli bisabab iljahli yani aqoon daro taariikhdooda aan la aqoon daraaddeed loo rido taas ayaa waajibtay lakiin shuruudda waad ogaato waa inaan mutaqadim iyo mutaakhir la kala garanayn waa inaana mutaqaarineen ahayn waa in maxaan ku dhahdaa naski uu suuragelya waa in taqaaranaa hadday labadii dal xidhiidhsadaan oo bimacnaa ay xagga maxaan ku dhahay shaarica mar kaliya ka soo wada arooraan fa fiihi waxaa ku sugan takhiirun doorasho doorashadaasoo zukinay culimo la ogaaday labadaa xiidhaya ee xagga shaarica markay ka soo wada arooray oo aan jamcigana mutacadir noqday tarjiixna aanu suuragal ahayn ninkan mujtahidku waxaa u leeyay labadan daliil inu kala doorto waxayumaa dunna daliilaani maca fafiihi takyiirun liqowmin sumica buuli waxayumaa mee alla meeshii dunna la maleeyo addaliilaani labadii daliil loo la maleeyo macan wada jir ahaan waayay fa fiihi waxaa ku sugan takyiirun takyiir ayaa ku sugan takyiirkaasoo sumica laga maqlay liqowmin qowm laga maqlay aw mase yajibu waqfu waqfi iyo ka joogsi camalfalkooda laga joogsa ayaa waajibaya aw mase atasaaqudu riditaan oo qayrkood la raadiyo inta la daayo oo la rido wax kale yani maaragtay laga doonto wa fiihi waxaa ku sugan yani labada daliilku camalfalkooda tafsiirun baa ku sugan tafsiirkoo xakaa uu kasoo ka warramay oona soo naqliyey addaabitu yani kii sugay mas'alaatan waa ibnu subki iyo jamcujawaamica alfay buu ujeeda marka halkan mxuu warkani muxuu yahay badan bayd wuxuu ka hadlayaa haddii ninkii mujtahidka ahaa uu maleeyey labadan daliil ee istacaaruday inay maxaan ku dhahdaa ay yihiin fii nafsi اlamri ay caynka o masaladeynu marka hore nili waa marjuux oo in la yahay labadan daliil tacaarudkoodu waxa weeyaan waa sida marka loo ego ninka mujtahidka ahe lakin fi nafsi اlamri iyo waaqica maarata waaqica wax tacaaruday maaha lakin haddaynu qawlkii banaynaya waa qawlka jumhuur bay unisbeeyaan b jumhuur maarata usuuliyiin qawlkaa banaynaya haddaynu soo qaadano odhanaya maxaan ku dhahdaa laba daliiloo daniyeyn inay tacaarudaan waa wax maaragtay waa wax banaan oo fi nafsi اlamri iyo fi lwaaqic walictidaalu jaa-izun waa kii kulahaa ma ogtahay haddii ninkii mujtahidka arrintaa markaa uu daniyo amase uu jasmiyaba afar qowl baa markaa kusoo aroray afar qowl baa kusoo aroray afartaa qowl maxay yihin qawlka koowaad wuxuu leeyahay wuxuu waxaa u bannaan ninkan mujtahidkaa labadan daliil inuu kala doorto oo midkuu doono midkuu doono u ku camal falo baaqilaani qaadigaas laga soo guuriye waxaana arrintaas ku banaysan tahay waxa wuxuu qabaa waaqaco kastaaba laba xukun kaba khaali ah dhacdo kastaaba laba xukun bay leedahay taas waxaa ku binaynaya marka wuxuu leey mar haddii dhacdo kastaba laba xukun leedahay horta meeshan iyadu mar haddii ee, ninku uu jasmiyey in fii nafsi اlamri labadan dalil tacaarudeen tarjiix meesha oo ka baxaya tarjiix meesha ka bax marka ee, siyaabo kalba waxa loo raadinaya marka haddaba ile laba nas oo xayiqaan isu tacaaruday oo maxaan ku dhaha dibba ku ron yahay ee labaduba xagga alle ka yimaadeen oo saa'ir iyo saas waxa weeye markaa ee, midna lama tuuri karo iskama tuuri karo midna la iskama raajixin kara wuxuu leeyahay arrintaas horta iyada waxa ka baxaysa wuxuu la odhan jiray tacaarud ila hadda markaa waxaa nas mutaqadim mutaakhirii ma jiro baabkii naskiga waa la dhaafay arri- jamcintii waa la dhaafay arrimahaas oo meesha waa laga dhaafay marka waxaa la samaynayaa buri ta koowaad takhiir baa meesha jira oo tuu doono dooranaya qowlka labaad wuxuu leeyahay waxaa waajiba waqfi in laga joogsado oo kaasina muxuu ku binaysan yahay mujtahid kastaaba waa musiib yana waa masale daciifa mujtahid kastaa musiib maaha ee xaqa midun ba asiiba marka waxay leeyihin mujtahid kastaa waa musiiboo isaabadii qofku xaqa u asiibana waxay ka ratimaysaa yani halabatu dhanni in la helo meeshana dhanigii waa mafquud oo mid kastaba kala caarid mid aynu hadda yarba waxaynama jirta mid kasta mid kale u caarido waa waisleegin waa mutakaafi waa ictidaal marka waxaynu samayna calaykum salaam mar hadday caynkaa tahayna waxaa la yeelayaa in markaa tawaquf baa waajibo midkoodna lagu caanfali maayo qowlka saddexaad wuxuu leeyahy tasaaqud weeyaano ee waa in labadan dilba la ridaa oo maxaa loo laabanaya marka albara alasliya bara alasliya xagga la iska aado marka labadan ha la tuuro qowl afraad wuxuu leeyahay ee waxaa ku jira tafsiil marka takhiirku wuxuu ahaanay wixii waajibaad ah wixii waajibaad ah wixii inay waajibaad yihiin inay wax kale yihiin ha loo kala qaado غير waajibaad marka hadday waajibaad yihiin takhiir ha laga dhigo oo ninka marka ha kala doorto sida khisaal kafaa kafaaratu yamiin oo kale khisaasheeda loo kala dooranayay oo waajibaadka waxaa la hayaa in meelaha qaarkood la kala doordoortay waxyaabo badan oo yimi marka waxa weeyaan ee intaas oo qowl afartaa qowl iyo masalad u kala baxday afartaa qowl bay u kala baxday marka muxuu yidhi waxaysuma meel alla meeshay dunna daliilaan labadii dayn la maleeyo macan xaal ay yihiin kuwa wada jira ee fa fiihi waxaa ku sugan gudahooda takhiirun baa ku sugan oo bimacnaa xaggii camalfalka kuu doono ayuu ku camalfalayaa takhiirkaasoo liqowmin qowm isku maaday qowmkaasoo sumca laga maqlay aw amase yajibu lwaqfu yani maxaan ku dhahay waqfi iyo ka joogsi baa waajibaya oo camalkii mid walba laga joogsado aw amase atasaaqudu yani riditaan labadaba la rido ayaa markaa imanaya wey wa fiihi waxaa ku sugan camalfalka labada dayn laga lagu camalfalo tafsiilun baa ku sugan tafsiilkaas waxaa ka uu ka uu soo naqliyey oo ka xikaayooday addaabitu kii daabidka ah ee masaladan iyo fannigan usuulkaaba ninkii dabdiyey ee sugay waa subkigii fi jamc jawaamic wain yuqadam mushcirun bidanni fansakh biaakhirin ladaa di lfanni wain yuqadam haddii la hormariyo daliilun daliil la hormariyo daliilkaasoo mushcirun ku dareensiya bidanni mala ku dareensiya oo daliil danniya ah fansakh ku nasakh biaakhirin bidayn aakhirin daliilka dambe ee isagu qadcigaa ku nasakh ladaa dilfanni fanniganka u saaxiibka agti oo ragga usuuliinta caynkaasay qabaan tanna wuxuu leeyahay haddii laba daliil ay tacaarudaan oo naqliyeyna laba daliil baa istacaaruday oo iska hor yimi waa naqliyeyn labaduba ee midkoodna waa qaci midkoodna waa danni ee qacigiiba hadda mutaakhira marka iyada warkeedu iska kooban yahay qacigaa markaa mutaakhirka muxuu samaynaya ee kaa hor nasakhaya kaa hor nasakhaya waaya oo haddii qacigu uu mutaqadim yahay ka waran iyaga nasakhi maayo bay ku leeyahay daniga waa isaga aqwa ah oo shay adcafi shay maxaan ku dhahay ka ka weysan ma nasakhayo marka muxuu uhi wain yuqadam haddii la hormariyo daylun dayl haddii la hormariyo oo macna dayl xagga hore uu jiro oo xagga taarikhda marka la eegay ay kala horeeyaan oo markaa daylkaasoo mashcuurun ku dareensiya bidanni danni ku dareensiya yacni midkaa laga hormariyo qadci ah mid kale oo qadci ah laga hormariyo way macnuhu fansakh biaakhirin fansakh ku nasakh biaakhirin yani biaakhira kaa dambe ee maxaan ku dhahay biaakhirin kaa dambeeyey daliilin aakhirin wey daliil dambeeya ku nasakh ka aakhirkaa ku nasakh ladaa dilfanni fannigan yani ka u saaxiibka agtiisa oo waxa weeyaan aimatu usuuliyiin saasay qabaano mar haddii qadcigi mutaakhir yahay waxa weeya dhanigii mutaqadimka waa lagu naskhaya dulqadci fi ljahli ladayhim muctabar wain yacuma waaxidun faqad habar dulqadci qadciga ka u saaxiibka ah muctabaru mid la ictibaarinaya weeyaan fi ljahli ay fi xaal jahli marka laga jahil yahay mutaqadim ee mutaakhirkii ladayhim ay ladaa usuuliyiin nimanka usuuliyiinta agtooda ay muctabarka yahay wain yacuma hadduu caam yeelo waaxidun mid oo labadii deli mid ka mid uu caam yahay faqad qabara kaas waa kusoo taqadama waa soo hormaray oo takhsiis alcaam iyo halkaas baab alkhaas iyo alcaam halkaas kuso ogaatay buuri marka halkana wuxuu uga jeedaa haddii ay isqaabilaan oo iska hor yimaadaan daliil qaciya iyo mid daniya oo laga jaahiliyey markaa mutaqadimka labada ka horeeya laga jaahil yahay ictibaarku muxuu noqonaya un qacigu maa muctabara iyada warku waa inta baydka shadriga hore wey shadriga labaadna isna wuxuu kuleeyahay un haddii markaa intaynu ka soo hadlayn o dham waxa weeye waxa kan markaan baabul caam iyo khaas meeshii aanu jirin baa laga soo hadlayay laakiin haddii midkood uu caam yahay midna khaas yahayna faqad qabara dhete xaggaas kuu soo sheegado waa horuu kugu soo sheegay dasuur ladii camaya waa kii halkaa marka adyaadaas iyo haddii midkood wejhi uu daahir yahay wejhi kalena una ku daahir ahayn waa kii xaggaas kusoo waray dulqadci fi ljahli ladayhi muctabar wain yacuma waaxidu faqad qabar marka wuxuu yidhi dulqaci qaciga kii u saaxiibka waa daliilkii qaciga faa'iideynaye muctabaru mid la ictibaarinaya weeye fi ljahli ay fi xaali jahli waktiga laga jaahil yahay ka horeeya ka dambeeya ladayhim ay ladaa usuuliyiin agtooda isaga ayaa muctabara qadcigaa muctabara isaga la hormarinaya wain yacuma waaxidun midkood hadduu caam yacuma hadduu caam yeelo waaxidun midkood labadii deli mid ka mid hadduu caam yahayna faqad qabara waa ku soo hormaray oo xukunkiisu baxdigii takhsiis caam takhsiisulcaam iyo halka ah ee lagu soo sheegay altarjiixu biictibaari xaali raawi marka halkan wuxuu tirinayaa wujuhdii wax lagu kala raajix yeelayey wujuhdii wax lagu kala raajix yeelayey ayuu ku tirinaya marka wuxuu halkan sheegay oo hormaray oo soo hormariyey biictibaari xaali raawi atarjiixu raajix yeelid biictibaari xaali raawi raawiga xaalkiisa oo la ictibaariyo lagu raajix yeelo hada maxaluhu mubxasuhu iska dheh wa xaal raawi markaa sanadku ujeeda xaal raawi xaal marwiguna waa kuusoo socda oo markaa dee matnigiya قد جاء في المرجحات بالسند علوه والزيد, والزيد في الحفظ يعد والفقه واللغة والنحو ورع وضبطه وفتنة فقد البدع مركا وحوري قد جاء وايمي علوه أي علو السند أيايمي في المرجحات وحيابي وحراجح يلي وكيمي بالسند سند كالقو راجح يلي والزيد يعني الزيادة في الحفظ يعني حق حفظك labadii raawi mid kamidii uu ziyaado wato yucaddu ay yucaddu murajaxan waxaasna lagu tiriyaa inuu yahay mid murajaxa wuxuu ka hadlayaa marka hadda markii adila ay tacaarudo waxyaabaha wax lagu kala raajix yeelayo marka xaggii raawiga ayuu ka hadlado haddii maalan laba xadiis ay tacaarudaan labadaa xadiis midna sanadkiisu waa waa caali midna sanadkiisu waa naazil sanadka caaliga ah macnaha waxa weeyaan mujtahidkan raawigan xadiidka warinaya iyo sanadka uu ku warinayo ilaa rasuulka laga gaadho baa tiradiisu ay yar tahay naaziguna waa ka dheer ee tiradu ay badan tahay marka haddii labada xadiis tacaarudeen midna sanadkiisu waa naazil midna sanadkiisu waa caali maxaa la hormarinaya caaligaa la hormarinaya oo waxyaabaa waxa lagu kala raajixiye wey waayo waxay leeyihiin wasaadadan yar ee tiraduna ay kooban tahay waxay yaranaysaa ixtimaalu nisyaan tilmaan ixtimaalkeedi ishtibaahiyo ziyaad iyo nuqsaan iyo waxaso dhan meesha ka baxaya kow ta labaad laba murajix halka kugu sheegaya waxa weeye haddii laba xadiis ay istacaarudaan oo maxaanku ay ragga warinayaa midna xifdigiisu uu sarreeyo midna kale uu ka hooseeyo isna waxaa lala hormarinaya maxay ka xifdigiisu xooga uu ziyaadalaya man xafida xujatan calaa man lam yaxfad bay yidhahdaa ka labadaas kugu sheegay iyo sanadkuna iyo waxyaabaa sharaxu sheegayana iska waadixa qad jaa waa yimi culuwuhu culuwu sanad sanadka sarrayntiisu waa timi waayo fi lmurajaxaati waxyaaba wax lagu rajaxo ayaa culuwu sanad ku yimi bisanadi sanadka lagu raajix yeelo wazaydu ay waziyaadatu ziyaadi fi lxifdi yacni xifdiga uu ziyaado labadii raawi mid ka mida xifdigiisu uu zaa'id yahay yucaddu waxaa lagu tirinaya murajaxan midisna wax raajix ayaa lagu tirinaya waalfiqhu fiqgii ayaa ku yimi murajaxaadkii wallugatu luqadii baa ku timi murajaxaadkii والنحو نحوي با كيمي ورع ورع ايا كيمي وضبطه ضبط الراوي راوي معان كلا سويتانكيس ايا كيمي وفتنة فتنة فهمدي ايا كتمي فقد البدع بدعو اللوالو ومركا ميشو حسن الاعتقاد وجيرو ايا مرجحات كتمي هلكا دي جاء علوه بتكا عفرس معنى هلكا نوع لي حديث با وحوري نين والرواية الفقيه وننك الفقيه اها اه laba nin baa xadiiku kala wari nin baa xadiidku wariyey labada xadis waa tacaarudaya tacaruda ka dhexeeya mid mid baa markaa faqiiha ka kale faqiih maaha kee la hormarinaya laba xadiis baa tacaruday mid waa lugawi oo luqawi kalimaadku mufradaadka erayada buu si fiican u yaqaanaa iyo maxaan ku dhahdaa fiqhu luqa iyo waxaan o dhan buu garanayaa midna waxa weeye xaggaa ma yaqaano waxaa la hormarinaya maxay kaa luqada aada u yaqaano midi waa naxwi oo naxwihii buu yaqaanaa oo maxaan ku dhaha dee maaragtay iraabkii wixii buu si fiican u garanaya midna ma yaqaano bahalku waa bilowna waaye maxaa la hormarinaya kaas xaggii waraca mid waa nin maxaan ku dhahay warac oo yani xagga taqwada iyo cabsashada iyo aada ugu badan yahay kalena waa ka hooseeya ka warca baa la horumarinaya xaggii dabdiga laba xadiid baa iskhilaafsan oo isku hor yimi midna dabdigiisa ragga maaragtay ruwaada warinaya dabdigiisa ayaa maaragtay aad iyo aad u sarreeya midna dabdigiisa hooseeya ka dabdiga wanaagsan baa la horumarinaya fitnatu waa xagga fahmadii mid maaragtay iska yara waxoogaa fahmadiisa waa laga wanaagsan yahay midna waa nin fahmaana kaa maaragtay fahmadiisa wanaagsan baa la horumarinaya mid waxa weeye ictiqaadkiisaa fiican oo waxa weeyaa nin maaragtay saliim alictiqaad ah midna waxoogaa ibtidaaci waxbaa lagu ogyahay waxa weeye waxaa la horumarinaya ka ictiqaadkiisu wanaagsan yahay arrimahaas oo dhan waxay noqonayaan liana alwusuuqa bihi akthar min alwusuuqa bigayri weeyaan midka kuwaaynu horumarinayno dhan baa dee lagu kalsoonaanaya oo kee laga kalsoon yahay saa darteed baa lagu raajixiyeenaya markay tacaarudaan baa saa lagu kala raajixiyeenaya walfiqhu yani fiqhigii ayaa isaguna ku yimi murajaxaadkii oo lagu horumarinaya jaa ku yimi iska dheh واللغة لغدي بيانا كنت مرجحات والنحو با كيمي آه ورع آه ورعي با ورعي با كيمي واياي ورع عنده وضبطه ضبطه با كيمي اتقانك وفتنة با كتمي فغدو البدع بدعو لو اي وقت عدالة بقيد الاشتهار وكونه زكي زكي بخ زكي باختيار واي واي وعلى يرك كان مركع عدالة من المرجحات يسكي قدر وهذا ضعف يسكي قدر من المرجحات وحيابا وحلو راجح يلا وحكمد ولي اعتبار سند بين كل رايه عدالة عدالة با كمدا بقيد الاشتهار مع قيد الاشتهار الشهرة وقيد كينا للا قبو تاس ايا كمدا وكونه وكونه الراوي راوي اهانشيس ايا كمدا مرجحاتك زكي من تزكيه باختبار اختبار نكي مجتهد او اختبار لمو تزكيه وها كمدا مرجحاتك صريحها صريح التزكيه tazkiyadii oo la sariixiyo sariixulmaqaal oo dhaha cad lagu dhuftay ayaa ka mid ah murajaxaadka marka halkana saddex buu kugu sheegay murajaxaadka waxaa ka mid ah maalan laba xadiid baa istacaaruday mid raawigiisu waxa weeyaan waa mashhuur alcadaala cadaaladiisu waa mashhuur midka kalena waxa weeyaan waa mid u baahan in la taskiyeeyo oo maaa cadaaladiisu mashhuur maaha kee la horumarinaya mashhuur cadaala la horumarinaya waayahay laba xadiis baa tacaaruday mid raawigiisu waxa weeyaan waa mid taskiyadiisa mujtahidku ikhtibaaray oo ikhtibaar iyo maratay meel adag la mariyay oo markaa dee taskiyadiisa nin la hubsaday uu yahay oo la ikhtibaaray midna waxa weeyaan cadaaladiisu wax ikhtibaari kuma imanin laakiin ikhbaar waran iyo waxyaaba noocaasun bay kusoo gaadhay oo lianna man ra'aa laysa kaman samca bay yidhahdaan ninkanna dee mujtahidkii baa dabagala si fiican maratay ula socda kanna war unbuu dee kusoo gaadhay labadaana maxaa la horumarinaya kii la ikhtibaar la horumarinaya sariixuha taskiyatii sariixa ahayd xadiis maaragtay waraawiisu taskiyada la cadeeyay oo si sariixa loo cadeeyay iyo mid dimni ahaan dimni ahaan loo taskiyay oo yaani tamxaan kulay taskiyada maaragtay si sariixa loo cadeeyay dawaati oran ahaan loo yiriye dimniguna wax iska noqon karta matalan riwaayad sal waxa faray oo kale riwaayad sal waxa faray ama se ee waxa weeyaan rag siqaale buu ka wariyaa oo kaleba ama markhaatigiisa maxkamad iyo qaaduu ku camal falay iska dimnan baa marka isaga tahay ninkaas inuu caadiyahay mogta kan markaa sariixi taskiyisu ay sariix tahay baa la hormarinayaa ay wamuhbitu alcadaalati ikhtibaaru kadaka tacdiilu waintishaaru waaya وفي قضى القاضي واخذ الراوي وعمل العالم ايضا ثاوي وكيل كوسوي وعدالته وحكم كرتا اختبار وحكم كرتا تعديل انشار وحكم كرتا قضاء القاضي قاس وكوبن كرتا مركا وعوية والكلا براي والكلا مالك سوى الكلا الريان من المرجحات مرجحات كي وحاكم ده هذي عدالة عدالة يكم ده هذي بقيد الاشتهار مع قيد الاشتهار شهرة وقيد كينا إلا تشرتو وقف عدالة سؤال مشهور نغط وكونه كون الراوي الراوي أهاشيس زكي زكية باختبار باختبار يعني معان كلا اختبارها لو تزكيهي أي اسمنا مرجحات كمدة صريحها صريح التزكية أي مرجحات كمدة وكان صريح عين كصريح على غور مرنية وهي تزكيه وأن يزكي الأكثر وأن يزكي إنه تزكيه الأكثر إنت بدنا أي تزكيسه أي أي نمر الجحادي كمده وفقد تدليس تدليس وايتانكي أي نمر الجحادي كمده كما قد ذكروا سي الشيخين يعني أن يزكي الأكثر يعني معناه وحكوضة هذه مثلا أي تعارضان لبا حديث ميد مركا راوي سوحا تزكيه رك فربضان با تزكيه oo rag badan buu taskiyeeyay haysta midna maxaa taskiyeeyay yar ba taskiyeeyay laga xisba tacaaruday waxay murajaxad kan oo kala loo kala gurayo ka inta badan taskiyeeyay ayaa maxaan ku raay kamida weeyaan oo xadiiskii talq ibn habibi iyo maxaan ku raay busra iyo ay adugu masaa'il u sheegay waayan ee waxa kamida faqdu tadliis oo kale meeshii calaamad tadliis inaan tadliis jirin ayaa kamida murajaxadka وتدليسك أما تدليس التسوية أما تدليس الشيوخ انتوا الواحد سوى رضو بيدي وحويا مثلا حديث لبا حديث تعارضي مد اه وحويا اه وحولنا يهرق مارك مدلس يتدليس الوقي هاي منا وحويا اه نمان تدليس لهاي وهبا هذا حتى تدليس كنوع اللي أقبل أيبا ومارك لقوبة ورنيها هذه لكن كان تدليسك لهاي أيام محمد حديث صلى الله عليه وسلم وأن يزكي الأكثر وأن يزكي إن تزكي الأكثر inta badan ay taskiyeen baa meel murajaxaad ka mid ah faqhu tadliisin tadliis waayitaankii ee kama sida qadakaro ay sheegeen isla meel murajaxaad ku mid حرية والحفظ علم النسب وكونه أقرب أصحاب النبي حرية حرية دي أيها كمدة أما دي قد جاء علوه هكا واتقعد كرتا قول لي دمكتي جاء علوه جاء علوه يلمارك واتفعد كرتا حرية ما يكون مضران كرتا ما كم رجحاتك أما من المرجحات وعلى كمدة حرية با كمدة والحفظ با كمدة حفظي علم النصب نصبك أو يعني لوجي هاي قف كناس كشوا لوجا ده يا كمدا وكونه كونه راوي راوي عن شيء أقرب منه ده أصحاب النبي نبي قا أصحاب السكوت ده وياي أيا كمدا مركان كان أفر بكشي أفر مرجعات كمدا تكو أدعوه الحرية وحين رواية دي أورين يقفك حرتها وحال غير راجحية ليتي أدون كوري ويقفك حرتها لشرف منصبه wuxuu iska ilaalinaya waxaanu iska ilaalin oo ka ixtiraazin cabdi uba yidhahdeen laakiin qowlka waa la daciifiyey qaarkood waxay leeyihin xorriyada waxaa lagu tarjiixin maayo marka hore dee looma shardinaynin qofka maa riwaayadda inuu cabdi iyo inuu xor yahay looma shardinayo cabdigaba waa laga wariya axaadiiska kaas waa mid marka waxaa weye riwaayat alcabdi iyo riwaayat alxor hadday istacaarudan taan loo dhamin xifdigii baa ka mid ah xifdigii ilaa afar nooc buu kala saarado wuxuu leeyahay ninkii xaafidka ah oo xifdigii masalan wuxuu noqon karaa ninka xadiidka markiiba sardiye ee saa usii daaya isagoo aan hakanin حافظ غير حافظنا محن غنيا وكمارك لفظي اه تخيلي اه مارك مريساني دبتان حصوصاني دبتان تفكر يتكلف صعود فاني مرك وعلى مسألة شغيسيو لبدا أسنا مرك على ما ميادك حافظك ركب حافظك نغن كرا قف مركي وتأديك وقتا مارك تأود وقتا محان كلا حفظك غير حافظنا محن غنيا mid aan awoodin maxaan kula gudashadii xadiidka aan awoodin xifdigiisa ku awoodayne laakiin marka lafdiga maaragtay uu maqla lafdiga oo kale iyo inuu hebel ka wariyay oo kale iyo saa ku keenaya waxay kaloo yidhahdeen waa ka xifdiya xaafidku waa ka lafdiga xadiidka xifdiya qayru xaafidkuna yani waxa weye ka xifdiye ee lafdiga xadiidka candahar qalbi ka haya qayru xaafidkuna waa mid qoraal ka adeegsanaya isagoo markaa waxa dhigan markaa eeganaya waxay kaloo yidhahdeen xaafidku waa mid la ogaaday shaanigiisu inuu cuskanayo xifdiga ayuu adeegsanayaa min xaysu taxamul ilaa xiin adhaa markii uu soo dhagaystay xadiidka soo xambaray ilaa waqtiga adahaba xifdigun wax ku warinayay ka kalena waa ka maxaan ku dhahay kitaabadii markii uu dhagaystay sheekhiis ka soo naqliyana kitaabku ka soo naqliyey oo ka soo qortay ilaa adihiiba saas ku socdaa marka intaasoo dhanba xaafidku unbaa de waxaa laga horumarinaya maxay kaan xaafidka ah cilmu nasab muxuu uga jeedaa waxa weeye labadii axaadiida tacaaruday midna waa macluumu nasab oo nasabkiisa la garanay midna waa hayru macluumu nasab hadda kanas isla garanaya shida tuusuq baa jiro kalsooni ay imanaysa kaas la horumarinaya qofka la garanayo hebel hebel hebel saas inuu nisbad la garanaya kaas la horumarinaya meeshan uu leeyahay inuu yahay asxaabta ka nabiga ugu dhow yahayna yaa laa macna ku fasireen oo qaarkood waxay leeyihiin waa ragga majliska saxaabada aad u laazimi jiray caad ahaaro dadka lagu dhawaawada waa waa ru'asaa oo saxaaba iyo akaabirtu loo jeedaa oo haddii marka xadiidka Umar iyo Abu Bakr iyo Waliyan iyo rag kale ragga akaabirta la hormariyo ma wajhi oo marka wajhiga keegaya waxa weeyaan dee iyaga xagga siqada ka dara ragga kale oo iyaga laga kalsoon yahay wejka kale wuxuu leeyahy maya waxa weeyaan waa xagga masaafada laga hadlayo waa marka uu rasuulku dee sheegayo ka u dhow hadda dee werinta xadiidka agtiisa fadhiya iyo ka fog oo kale saasaa loo jeeda kaka fog iyo kaku dhow oo xikmadda meesha ku jirtaa waxay tahay dee ninka agta joogaa xifdigii waaa toban kunka alfaad oo si fiican u qabtay iyo khada la-aan isagaa uga maaragtay uga haboon kaga fog labadaa wejoo macnaa way ku sheegeen marka wuxuu yidhi xuriyatun xorriyada ayaa ka mid a murajaxaadkii walxifdu xifdiga ayaa ka mid a cilmunasabi nasabkii oo la ogaado ayaa ka mid a wa kownuhu kownu raawi raawiga heshiisa aqraba asxaab nabiy asxaabta nebiga ka u dhow u yahay ayaa ka mid a dukuuratu dukuuratun in xaaluhu qad juhila waqiila la wabacduhum qad fasala ma kana adhara raawiyatan wamaa riwaayatan wamaa waju taxamuli bihi qad culima weli waxaanu ku jiraa ictibaaru maaragtay sanad araawi oo xagga maaragtay xaal araawi ictibaarinteeda baynu markaa ku guda jiraa wuxuu leeyahay dukuuratun laboodi oo qofku uu lab yahay yaa min almurajaxaati ka mid a waa dii haweenaydii xadiidkay warisay iyo ninkii xadiidku walayay istacaarudaan dukuuray xagga la waxay waase ka horma in juhla haddii laga jaahiliyey xaalu xaala raawi laga jaahiliyey qad juhla laga jaahil noqdo waayo waqiila qiil wuxuu leeyahay laa laba odiga la hormarin maayo maaratay dhadiga laga hormarin maayo aqiilay wabacduhum qaarkoodna qad fasaraa qad fasara qad fasara waa tafsiiliyeen oo waxay ku tafsiiliyeen wax ku tacalluqa dumar sida xayd iyo nifaas iyo wax noocaas in xadiidka warinsu yahay iyo waxa ku tacalluqa waxa ku tacalluqa dumarna iyagaa lagu raajixiya ruuxii haween xayd iyo nifaas iyo wax ku saabsan wixii kaana ha loo eega maxay ninka alla xaggiisa la sii oo marka waxay halkan laleeyahay riwaayatu ninka labkii ayaa riwaayada unsaha laga raajix yeelaya waase goorma haddii laga jaahil noqdo ee kee adbad ah haddii laga raajix noqdo lakin haddii masalan la og yahay haweeneedu inay ka dabdi badan tahay ninka labada xadisna tacarudan kee la hormarinaya iyaa la hormarinaya haddii la ogaado ninku inuu haweeneeda ka ka dabdi badan yahay yaa la hormarinaya isagaa la hormarinaya xaaladda saddexaad wey xaalada khilaaf ka jaay ka taagan yahayo oo saddexdan qowl imanayaan xaaladda saddexdan qowl imanaya waa ta ah inaan labadaa midna markaa la garanaynin oo ma iyadaa dabdigeedu sarreeya mise isaga taan la garanayn ba markaa saddexdaa qowl imanayaan oo qowl wuxuu leeyahay waxa weeyaan waxaa la hormarinayaa qowlka koowaad ninka ayaa la hormarinaya waayo ninka ayaa xagga maaragtay ee hadiyo goor iqada ashaddu iqata meelantasa ka adag xifdiga iyo waxyaabahaas inuu ka badiya laga yaaba haween qaar waxayan la hormarin maayo dukuurada qowlka saddexaad baa tafsiil gelinayo waa kaa u kala saaray wixii hadday ciddo iyo xayd iyo ku saabsan yihiin haweenada ha la hormariyo haddii aanay axkaamu nisaa ku saabsanayn ninka ha la hormariyana qowlka saddexaad baa leh dukuuratun inxaalu qad juhila dukuuratun laboodi min almurajaxaat bay ka mid tahay waase goorba in juhila haddii laga jaahi noqdo xaalu xaalo raawi laga jaahi noqdo qad juhila laga jaahi noqdo waqiila qiil wuxuu leeyahay laa la hormarin maayo maxaan ku dhaha dii bakuuriyada labka wa bacduhum barkood qad fasala waa tafsiiriyadoo tafsirkaan soo sheegan ku kala saaray ma kana adhara riwaayatan wamaa waju taxamuli bihi qad culima ma ay ladikii kaana ahaaday oo min alxadiidi ka mid adhara ayaa awdaxa mid ka waadixsan riwaayatan riwaaya ahaan mid ka waadixsan yani maxaan ku dhahay kii kale kii ahaadayna min almurjaxaati buu ka mid yahay wamaa ay ladikii wajhu taxamuli taxamulka wejkii lagu wajhu taxamuli taxamulka wejkiis qad culima la ogyahay bihi isaga isaguna min almurjaxaati buu ka mid yahay wuxuu halkana laba ku sheegadoo waxa weeye labadii riwaayo ta daahirka ah ee awdaxsana xagga macnaha ku waadix ah ayaa waxaa laga horumarinaya takhafiga ah takhafiga taasaa laga horumarinaya oo yani maalan haddii uu riwaayad macnaheedu uu daahir yahay midna uu khafiyay tadaahirkaa la horumarinaya amase maalan waxa weeyaan ijmaal baa ku jira xagga xitaa iska noqon kartaa simaac oo midna riwaayadu simaac iyo maarata simac buu wax ku wariyay midna ijaaz wax ku wariyay oo kale taa simaaca la qaadanaya waju taxamulkuna waxa weeyaan ninka waju taxamulkiisa laog yahay oo sima simac min lafdi sheekh ayuu wax ku wariyey tuu ka hor yimina ka hor timi xadiidka ka hor yimina la garanba maayo maxaan ku dhahay dib ku reeyo waj jihaad jihaad taxamul la garan maayo mid qiraa'atu ala sheekh bay ahayd kaan la garan maayo marka waxa weeye taa maxaan ku dhahay dib ku reeyo la garanayo waju taxamulkeeda la garanayo waju taxamulka misay haayeen yaa xusuusta taxamulka yaa sideed bay ahayd sideed sideed wujuhu taxamulka ahaa yani tala garanaya taan la garanayn markaa tuu yahay tala garanaya markaa la raajix yeelaya wamaa aladii kaana ahaaday adhara midka awdaxsan riwaayatan xagga riwaado min almurajaxaati leh wamaa kii isla murajaxaati uu ka mid yahay wajhu taxamuli wajhu taxamuli bihi wejka lagu soo xambaaray قد علم الأوجية أو مسمع من لفظ الشيخ باء وقراءة على الشيخ وإلى آخره تأخر الإسلام والبعض اعتمى ترجيح من إسلامه تقدما وهي تأخر الإسلام إسلام كتأخر في سوقف مرضى أصول إسلامنا من المرجحات وكمجة والبعض البعض اعتمى يختار وحود دورتي ترجيحا من مدرج حدي تقدم هرمر الإسلام وإسلام كيسو كي إسلام كيسو هرمري إلا راجح يا بعضنا دورته هلقا واحد سوق إلى سيدي الدين mid rag ninka warinaya waxa weeye islaamkiisaa ta'akhuray midna islaamkiisa ayaa horreeyey see la yeelaya labada xadis oo tacaruday kee la hormarinaya markaasiga waxay leeyihiin qaarkood waxaa la hormarinayaa kii islaamnimadiisu ay ta'akhurtay waayo waxaa muuqata taakhiiru khabari khabarkiisa inuu dambeeyaa daahira bay leeyihin kaasaan adhara waa meesha dee ta'akhur islaami markaa ka dhigay marajaxaadka qaar baa waxay leeyihiin kii mutaqadimka ahaa ee islaamnimadiisa horreysay kaas baa xadiidkiisa la la hormarinayaa waayo waa adqaa wa ashaddu taxarusan liqidam alislaami yani waxa weeye isaga ayaa maaragtay ee taqooyinsa xoog badan tahay ile qofba qof kasii horreeyay kulli maaragtay asbaqiyada xagga islaamka oo meesha waa sii jirtaysaa markaa saasay yidhahdeen lakin qawlka raajixa waa ta'akhur saamata wuxuu sheegay weeyaan waaya markaa wuxuu yidhi ta'akhuru lislaami islaamka dib markiisu meel marjaxaati uu ka mid yahay walbacdu barhkood aimadu usuuliyiinta ictamaa ikhtaara wuxuu doortay tarjiixa man mid rajaxidii ayuu doortay taqadama u hormaray islaam islamkiisu hormaray oo kaas ayuu leeyahay ha laga raajix yeelo kii kale wa kownuhu mubaashiran aw kullifaa aw gayra dismayni lilamni min min khafa waayahay wa kownuhu kownu raawi raawiga ahaanshihiisa mubaashiran mid la baashiray lilqisati qisadii la baashiray uu yahay aw amase kullifa lama shaqeeyey oo maxaan ku dhahdaa waktiga wax soo taxamulayay mukalaf uu ahaa min almarjaxaati uu ka mid yahay kaasna wala labadaasoo marjaxadii ka mid yihiin macnaha wuxuu halkan ka warramaya haddii matalan laba xadiid ay iska hor yimaadaan laba riwaayo ay iska hor yimi labadan riwaado riwaayad mid waxa weeye qisadan mawduucan ay ka hadlayso mid mubaashir qisaduba mubaashir la yahdo goobjoogu bay arrinta ka yahay midna mubaashir lama aha kee la horumarinaya ka mubaashirka oo waa qisadii xadiidkii abiraafic laba xadiis baa iska hor yimid ibn cabaas baa wariyo wuxuu leey ibn cabaas تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم رسولك وحوق رسل ميمونة يسوى إحراما أبي رافع حديث سوى حليي إيه رسولك وحوق رسل ميمونة إيه يسوى محيا يسوى غير محرمة يسوى غير محرمة marka tacaarudkaas meesha ka dhacay maxaa la hormarinayaa waxaa la hormarinayaa qofkii mubaashirka arrinta laha oo ninkan aburaafic muu ahaa safiirkii buu arrinta udhexeeyey oo rasuulka isagu diray oo markaa dee gabadha la soo hadlo ka dhexeeyey mar hadduu isagu arrinta mubaashir qisada la ahaa xadiidkiisa ayaa la hormarinaya oo ka ibn cabaas laga hormarinaya illa ibn cabaas markaa markaa ma hayso goobjooga ma hayo kow taas waa mid qaybta kale wuxuu leeyahy oo kullifaa baa ku taala oo kullifaa maxay tahay waxay dhahan khabaru lmutaxamili bacda albuluuqi muqadamu cala almutaxamili qablahu xadiidkii uu soo guuriyey nin qaangaadi qof baa isagoo qaangaada xadiidka maqlay oo isagoo qaangaada soo rasuulka soo guuriyey ninna xadiidka wuxuu maqlay isagoo aan qaangaad ahayn labadii xadiid baa istacaaruday isku hor yimi kee la hormarinaya waxaa la hormarinayaa kii qofka qaangaadhka uu soo guuriyay waayo de mar hadduu qaangaadh yahay dabdigiisa sugidiisa iyo hubsashadiisa iyo yaa markaa dee ka xoog badanka ilmaha yar uu soo guuriyey tan qudheeda waxaa loo soo tusaale laga qaadan karaa masaladan hadda xadiidka naftiisa qisada ibn cabaas iyo maymuuna iyo abiraafi waxay leeyihiin marka kan arrintu ay dhacaysay ibn cabaas qaangaadhba ma ahayn ibn cabaas wiil yar bu ah waxyaaba marajaxaadka ka mid tahay oo lagu raajixiyay xadiidkan laakiin maymuna iyo maymuna de haweeney la guursanayo iyaduna de waxay soo naqlida inuu isagoo iyadoo xaal isagoo xaala uu guursaday abu raaficna saas soo guuriyey abu raaficna markaa wuxuu ahaa dee nin qaangaadha tan qudheeda tusaale loo qaadanay wa kawnuhu kawnu raawi raawiga ahaanshihiisa mubaashiran mid la baashiray qisada uu yahay isagu dee hawshan gudangalayba uu yahay من المرجحات الحكمية أو مثلا كلفة يعني كلفة لما شقيده يعني قف مكلف فوق أن قال وياي أو مركو حسور رضي هديت كوري بعد أنا حديث كنيك أن قال كنيك كلا وهو كا سو تكلف كسور نقلي كسر الله مني أو غير ذي اسمين للأمن من خفة أو أمسر كونه أنشيس غير ذي اسمين لبا يسمد صاحب غير كويهين من المرجحات الحكمية وللأمن كامل قشد راديد baarintaa loo suga min khafa min khafa'in qarsoodi uu ka aamin noqdo marka halkan wuxuu sheegaya maalan nin baa wuxuu leeyahy laba magac dee magacaas laqabkii iyo magacii caadiga wan ogon karaa naanayst magacii kuniyadii magaci usan ogon karaa nina hal magac buu leeyahay waayahay labadoodii xadiis baa istacaaruday kee la hormarinaya ka halka magac kale baa la hormarinaya halka magac kale baa la hormarinaya sababtu maxay tahay dee laba ismar hadday meeshii jiraan ixtimaal adigaa iska iman kara oo rag kale ishtibaah rag kale ku dheehmi karaa cid kaloo daciifa oo marka isaga aan hayn baa dhici karta in la mushaarakaysay marka waxa weeyaan kaa halka isim leh ayuunbaa markaa la hormarinaya xadiidkiisa marka taasna wuxuu yidhi oo waa si looga aamin noqdo min khafa'in buu yidhi qarsoodiyo dee waxa weeye ixtimaal cid kale markaa meesha oo dacfi inay ku jirtaa suuragala aw hayra dismayni aw amase kownuhu ahaanshihiisa raawiyi hayra dismayni laba ismidu saaxiiba kayrka u yahay min amrajaxaati lkamata lilamni aamin noqosho yani maaragtay lilamni liajli amni bay ahaatay aamin noqosho min khafa'in qarsoodi laga aamin noqdo daraaddeed bay arrintaas u ahaatay wey أو راويا باللفظ أو ذا الواقع وكون من رواه غير مانع وكونه أودع في الصحيح لمسلم وشيخ ذي الترجيح أو أمس راويا كونه أهنشيس راويا أويه باللفظ لفظ متكوريانا من المرجحات بكمت أو أمس ذا الواقع أويه يعني واقع صاحبه وكون من مد أهانشه رواه يعني أشيغي يعني أشيغي أو ورمي tilmiidka u waramay hayra maanic inuu yahay mid aan ku diidin midama rajaxaadka kamid ta iyaduna waa iska dhe marka wuxuu leeyahy halka kan iyana waxaa kugu jira halka kan saddex baa kugu jira murajaxaad ka mid ah saddexdaas maxay kala yihiin laba xadiid baa istacaaruda oo iska hor yimi midna waxa weeyaan raawigu lafdigiibuu xadiidka ku wariyey midna muxuu ku wariyey macniibuu ku wariyey kee la hormarinaya kii lafdiga ku wariyey lafdiga xadiidka kii ku wariyey baa maxaan kula diba ku wariyey la hormarinaya o mid waa dalwaaqic waa waaqicadani arrinta tan baaba ku kor dhacday arrinta nafteeda isaa ku duldhacday laysku hayo lada xadiisna waa tacaarude midna de waa ka fog yahay marka kaa ay ku duldhacday arrintu ayaa la hormarinaya oo masalan qisadii aynu hadda haynay oo kale weeyaanu maymuuna oo tiri rasuulku waa guursan iyadoo xalaala maxay ahayd dee waaqicadii waa kuduldhacdayba iyada nafteeda way ta guur ku duldhacay ibn cabbaas marka dibicid baa arrinta ka yidhi taasaa la horumarinaya waayahay ta saddexaad waxa weeyaan kawnu man rawaahu rawaahu waa waashidan yahay waa masaa'il mar hore soo yar marado yani masalan haddii ninkii sheekha ahaa tilmiidkii sheekhiisa wuxuu ka maqlay uu ku diido oo hadhowto markuu axaadiis uga warinayo xadathana sheekh fulaan war anu waxba igamaad warinba ala adiga axaadiis aan igamaad warin oo xadiis uu inkiro iyo xadiid ninkii sheekh tilmiidku sheekhiisu ka wariyay aanu ku inkirin ku ogol yahay day istacaarudaan kee la hormarinaya kii la ogolaya la hormarinaya oo dee idan qudhada masaladu haddii ku inkiro maxay ahayd tafsiil bay lahaydo waa kii ilaha waljazmu min farcin washaka alasli wadacbi jazmihi lidaka naqli waa kay ku ahaa oo maxaan ku dhaha haddii matalan uu jazmiyo yidhaahdo waxba igamaad warin xadiidka igamaad warin aniga oo igamaad maqal iyo arrintaas waxay noqonaysaa baa in la jazminayo in la radinayo laakiin haddii yidhi waa filaya aniga inaan iga warinayo maxaan ku dhaha saas taa tii uu lahaa maaragtay waa caadi hadduu markaa ka wariyo hadduu khilaafkeedu xaggaas kusoo sheegay marka wuxuu yidhi aw amase raawiyan aw kawnuhu ahaanshihiisa raawiyan uu yahay yani mid wariyay bilafdi xadiidkii lafdiga ku wariyey min almurajaxaati bay ka mid tahay aw amase dalwaaqici dhacdada miduu saaxiiba uu yahay wa kawnu man mid ahaanshihi rawaahu yani miduu u sheegay oo u warramay uu yahay kayra maanicin yani diidma la-aanteed uu yahay oo markaa de aanu diidina markuu u sheegay ile waxa weeye xadiidka waa sheekhi baa laga hadlay sheekhi baa u sheegay ninka kan tilmiidka ah tilmiidkii waa marka tilmiidkii waa u sheegay sheekhi markuu u sheegay waysanu hayr maalin bay noqoto isna kuma inkirin oo ma odhan maxaan kula dib kore igamaad werine wuxuu yidhi ha waa sax ahaanshihiisuna mina murjaxaadka ka mid oo macnaha kii isaga markuu u sheegay uu ku inkiray sheekhiisu maxaa laga hormarinayaa kana lagu inkirin baa laga hormarinaya wey macnuhu وكونه أودع في الصحيح وكونه كون الحديث حديث كأنشيز أودع يعني من لا في الصحيح يعني معان كل كتاب في الصحيح أها المسلم المسلم أسقنا إيه والشيخ شيخ في الترجيح ترجيح أصاحبك وبخاري من المرجحات ويسقون كم هاي وعوي هدي مثلا أي تعارضان حديث قصوا ترمذي أما النسائي أما ابن ماجه أما أبو داود أما معجب الطبراني أما معجب الأوسط أما إلى آخره iyo xadiid ku sugan ee muslim hadday iska hor yimaadaan kee la hormarinaya axaadiis nooca aynu soo sheegnay ee kutubta kale iyo bukhaari xadis kusugan hadday iska hor yimaadaan maxaa la hormarinaya kaa maxaan kule bukhaari ku sugan oo qaabkii dee horaad kusoo ogaatay o يعني وحي مارتي مراتبتي متفق عليه بقى صحيح وحي البخاري مسلم سكوا فقان وحي بخاري لك اليوبا يا يا كحيقة وحي مسلم لك اليوبا يا كحيقة آه وحي مارتي على شرطهما آه بقى مارتي آه إيمانية آه وحي إيمانية مع ترتيبها سبحانها ما كان على شرطهما ما كان على شرط البخاري بخاري شرط شرط مسلم آه غير كو شرط إلى آخره وكونه يعني أهانشيس وديع من ذلك في الصحيح صحيح من ذلك oo maxaan ku leeyahay saxiix uu ku sugan yahay muslim u sugan iyo wa sheekh sheekh di tarjiix tarjiix u saaxiibka min almurajihat ayu kamid yahay subhanallah حال الراوي حال المروي قال الناظم رحمه الله تعالى وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية وقوله فالفعل فالتقرير فصاحة وألغي الك- وألغي الكثير زيادة واللغة الغ- واللغة القبيل ورجح المجل للرسول القصب حنا الترجيح باعتبار حال الراوي آه، marka ay adiladu ay tacaarudo ay isku hor yimaadaan siyaabaha loo kala raajix yeelayo oo ee, mar lagu kala raajix yeelayo iyadoo la fiirinayo biictibaari xaala raawi ka wax warinaya adiladii tacaaruday cidda warinaysa la eegayo halkana waxa weeye atarjiix biictibaari xaal marwi waa matnigii iyadoo la fiirinayo shaygii la war- la warinayey ee, bal tarjiixeeda ayuu ka hadlayaa وكثرة الدليل دليل أو بدن يو الرواية ورنت مرجح ويا إذا راجح يرويان لدى ذوي الدراية دراية ذي كو صاحب كاكتولة يعني هدي أدلة أي بدن طعي ولا بدن دليل لا بدن حديث آه تعارضي منا وأدلة وطن أو الحديث أيه مثلا يعني midbaa xoojin wata oo adilo kala wata midna waxa weeye waa hal daliil oo keli ah waxaa la hormarinayaa oo tarjiix noqonaya ka wata ee adilada badan halkan war riwaaya uu yeelinayana waa soo kalo haddii ruwaadu ay badan tahayna ee labadii xadiis ee tacaaruday midbaa ruwaadiisu rag badan oo ruwaadii ay wariyeen midna ruwaadii saayirka ruwaadiisu badan tahay baa markaa la raajix yeelaya marka iyada tan xagga sanadkii gelaysay oo ee, dee mar haddii riwaaya laga hadlay sanadkii soo gelaysay waxaana tusaalaha u keenay kitaabkiisan ee, tafsiirka markuu shaarixu ka hadlayey ee adwaaulbayaanka zakaat ulxuliy laba xadiis buu keenay ee, marka xadiis waajibinaya zakaat ulxuliy isagu wuxuu yidhi ruwaadda warisay saxaabada ah ayaa waxay ka badan yihiin ka kale ka kale jaabirin baa wariyay inkastoo xadiis daciifa ba yahay xadiidka odhanaya maaragtay waxba kuma waajibin xuliga xuli wax zakay kuma waajibin waa iska xadiid daciifa laakin jaabirun baa rasuulka ka wariyey laakiin xadiidkii ee, gabdhihii maxaan ku dhaha suwaareenka u lahaa ma iska bixisaan ee, zakadooda ma bixisaan isaga ah, ruwaad fara badan baa saxaabada yaa rasuulka ka warisay halkaasu markaa ku keenay oo uu leeyahay marka waxyaabaha lagu kala raajix yara waxaa ka mid ah kasratu ruwaat min almarajiixaat cala taxqiiq buu yidhi haddii ee, labadan xadiida tacaaruday midna ruwaadiisu ay badan tahay midna adiladiisu ay badan tahayna waxa weeye kasrat ladila ayaa lagu raajix yeelaya kasrat ladila wa kasrat daliili daliilka oo badan iyo wa riwaayati warinta oo xagga ruwaadda ayaa loo jeeday murajixun mid raajix yeelaya weeyaan ladaa dawi diraaya diraayada iyo ogaag kuwa u saaxiibka agtooda waa raggii maxaan ku dhaha usuuliyiinta buu jeedaa وقوله فالفعل فالتقرير وقوله ويرجح قوله دي أما ويقدم قوله قول كيس أي الله هرمانيا رسولك أو فعل كيس لغا هرمانيا فالفعل بقى الله هرمانيا والتقرير لغا هرمانيا فالتقرير بقى كحيقا وقال الشيخ هدي مثلا آه، حديثك رسولك صلوات الله وسلامه عليه آه، قول كيس أها يا حديثك فعل كيس هذا استعارضان كي الله هرمانيا waxaa la horumarinaya ka qowlka ayaa la horumarinaya sababtu waxay tahay ee, ficilku ikhtisaas buu ixtimaalaa waa inuu ma dee rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ee, khaasiyaadkiisu ka mid yahay baa ixtimaalkaasa meesha ku jira saa darteed qowlka ayaa la horumarinaya ee, way dhici kartaa meelaha qaarkood in ee, ficilka qowlka laga horumariyo sida uu shaarixba qabanayo oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ee, ghaswatu xunayn markuu khanaa'imtii qaybiyey kadib waa kii habeennimadiiba jeclaana meesha la intuu ka soo cumraystay uu dhammaystay cumradii isla habeennimadiina noqday markaas ficil buu ha caaishana waa kii rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku amray in la geeyo ee walaalkeed inay raacdo oo ay ka soo xidhaan cumrada xaggee tanciim marka midna qowl buu ahaa midna ficil buu ahaa ee saa darteed baa culimada qaarkood waxay raajix yeelayaan oo leeyihiin jicraano in laga soo cumraystaa fadli badan oo xoog badan marka ficilka bay ka raajixiyaan qowlkiisa aduu markaa hadal kalaa imanayo oo waxaa dhici karta markaa qawlka nafs haddii ixtimaalaad ku yimaado sida aynu nihi ficilka markaa ixtimaalaad ku yimaado maxaa la raajix yeelay qawlka soo maaha haddii qawlka naftiisa ixtimaalaad ku yimaado dee ficilka waa la raajix yeeli karaa oo waxay leeyihin diritaanka rasuulku uu caaisha u diray tanciim waxay ahayd maalan dee tadyiban likhaairiha ee marka hore camalkay samaysaa ku fillaa khaatirkeeda u dhowrayey waa waa ixtimaal baa la yidhi wakti habeennimo ah way ahayd oo ay markaa safarna yihiinoo jicraana iyo tanciimna tanciim baa dhow marka in dee safarka fog mee dhow loo dirana taasina ixtimaal bay adu meelaha way timaada marka qaarkood inay qawlka ficilka inay horumariyaan waayahay taqriirka markaa ka dambeeya oo taqriirka ayaa ficilka ka dambeeya waayo taqriirka naftiisu naftiisa ayaa ficil dimniya ah oo ficilki baa laba nooc oo ficilka sariix ah iyo ficil dimni ah wa fi lficli inxasara taqriiru waa kiina soo yidhi marka waxu di kasariixa baa qawi ah saa darteed baa taqriirka iyo hadday istacaarudaan xadiid taqriira iyo xadiid ficila maxaa la horumarinaya ficilka la horumarinaya waqawluhu falficlu fataqriiru waqawluhu rasuulka qowlkiisa ayaa la horumarinaya marka uu tacaarudo oo ka hor yimaado ficilku falficlu ayaa markaa isna la horumarinaya oo marka uu tacaarudo ficilkii iyo xadiid ficilkii siiya iyo mid taqriirkii sii ah fataqriiru baa ku xiga fasaaxatun waulqiya alkaiiru fasaaxatun fasaaxada ayaa la horumarinaya oo khabarkii fasiixa ahaa hadduu caarido khabarkii aan fasiixa ahayni waxaa la horumarinaya khabarkii fasiixa ahaa waayo waxaa la ogyahay marka khabarkan aan fasiixa ahayn uu yahay mid lagu wariyey riwaaya bilmacna mid macnaa lagu wariyay la garanaya waayo hadduu lafdiga rasuulka yahay dee fasiix buu ahaa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi codkiisii hadalkiisu hadal ku hadlayay waulqiya waa la tuuraa alkaiiru in badan in badanoo fasaaxadiina waa la tuuraado macnaha wuxuu ujeeda halkana haddii fasaaxo ziyaada ah yani maalan khabar fasiixa iyo khabarul afsax baa iska hor yimi marka iyadu waxba afsaxaasi qiyaam badan keeni maayo oo marka la odhanay afsaxa la hormariyo marka walqiya kaiiru saas uga jeedaa inkastoo qiil isagu leeyahay waxaa la raajix yeelaya afsax iyo fasiixa afsaxa laska raajix yeelaya qiila cinkaasaas jeeda lakin waxa weeye sida raajixa haddii qowlkii fasiixa iyo mid kasii afsaxsan waxba afsaxaas waa la iska tuuray waxba weyn keeni maayo waayo markaa fasaaxatun wayuqadamu waxaa la horumarinaya xaggii tarjiixa fasaaxatun xadiidkii fasiixa ahaa ee hadalkiisu markaa dee us aada u fasaaxada luq ahaan uu ku fasiixa ahaa yaa la horumarinaya oo kii kale ee caariday aan fasiixayn baa laga horumarinaya waulqiya alkaiiru ulqiya waa la turay alkaiiru in badan fasaxo badan waa la turado afsaxi waxba isaga ictibaar weyn la siin maayo ziyaadatun walugatu lqabiilu warujaxa almujulu lirasuuli buu li ziyaadatun waaya waa yuqadamu waxaa la horumarinaya ziyaadatun yani ziyaado ayaa la horumarinaya oo khabarkii haddii laba xadiis ay tacaarudaan midna uu ziyaado wato midna aanu ziyaado wadan waxaa la raajix yeelaya maxay ka ziyaadada wata wa lugatu lqabiili qabiiladii quraysh ee lugadeeda ayaa la horumarinaya waa xadiid luqatu quraysh yani ku sugan iyo lugo kale mid ku sugan haddii is tacaarudaanna luqatu quraysh baa la horumarinaya warujixa almujilu warujixa waa la raajix yeelay almujillu kii weynaynayey lirasuuli sala allahu alay slam oo xadiid shaniga rasuulka weynaynaya iyo mid aan weynayntaasi ku sugnayn hadday tacaarudaanna ka shaniga rasuulka weynaynaya la raajix yeelaya marka halkana saddex murajaxaad buu kuu sheegado waa ziyaadadii khabar shaminaya ziyaado iyo mid ziyaadadii ka maran baa tacaaruday ziyaadada la marinaya waayo ziyaadada waa waa cilmi faaidaa jirta meesha waa waa cilmi kordhay weeyaan oo tusaalaha waxay ku keenaan maalan xadiid tilmaamaysa ayaa jirta oo abu daawuud ay wariyeen iyo rag kaloo aimada ay wariyeen oo maalan takbiirtu ciidda ciidda maalinta ciidda la tukanayo inay tahay toddoba ay tahay ayaa jirta ragcadda hore waata sabcan odhanaysa iyo kuwa odhanaya waa afar xadiis odhanaysa waa afar marka midna ziyaadu wataa midna muxuu wataa ziyaada ma wato waxaa la qaadanaya markaa ziyaada wataa la qaadanaya oo man xafida xujatun calaa man lam yaxfad xanafiyadii waxay qaateen warka odhanaya maaragtay afar oo khabarka aqalkay qaateen lakin waa lagu xog badan yahay ee murajaxa labaad waxa weeyaan haddii khabarku ku yimaado lugadii quraysh iyo lugadii kale oo lugaadka carabta ay ku hadlaysay dee tacaarudana kee la horumarinaya khabarka quraysh baa la horumarinaya kan kaana wuxuu ixtimaalaa markaa dee biriwaaya bilmacnaa inuu yahay waayo dee rasuulku lugatu quraysh baa lugadiisu ahayd halka uu yihi markaa waa lugatu qabiil lafdigaa qabiil waa qabiilu rajul qowmkiisa ayaa loo jeedaa inahu yaraakum huwa qabiil waa ka alla yihi subxana wa tacaala kii weynaynaya rasuulka khabarkii rasuulka weynaynayey ee shanigiisa iyo cadamadiisa kursinayey iyo kii aan saahayn hadday istacaarudaanna ka shaniga rasuulka weynaynaya waayo kaasaa la horumarinayaadoo dee mar kastaba rasuulka tajadud iyo shay-anka shay-an buu ziyaadaya maxaan ku dhahdaa maxaan ku dhaha dibba ku riyey ee sarrayntiisa iyo wanaaggiisu waana ee kaas inuu dambeeya markaa meesha laga soo qaadayo oo muta'ahiru yahay ziyaadatun waaye wayuqadamu waxaa la hormarinaya dhe ziyaadatun ziyaado ayaa la hormarinayaa wa lugatu lqabiili ee qabiilka waa quraysh qabiilkuye lugadoodii ayaa la hormarinayaa warujixa waa la raajixiye warujixa almujilu waa la raajix yeela almujilu kii weyneynayay lirasuuli sala allahu alay wasalam wa shuhratu lqisati dukru sababi wa samcuhu iyaahu duuna xujubi wa shuhratu lqisa qisada yani mashhuurka ee shuhrowday ayaa la hormarinaya oo calaa dilqisati alkhafiyati baa laga hormarinaya dikru sababi wa dikru sabab sababta sheegiddeeda ayaa laga hormarinaya adoo kii aan markaa isagu sabab loo sheegin oo qofkii raawigaha sababtii aanu sheegin baa laga horumarinaya wa samcuhu samcu raawi ninka raawiga maqalkiisa iyaahu sheekhiisa uu ka maqlo duuna xujubin xijaablaan uu ka maqlo taa ayaa la horumarinayaadoo wixii min waraa xijaab lagaga maqlay yaa kan laga horumarinaya halkana markaa murajaxaad buu sheegayaa saddexa waxa weeyaan khabar laba xadiis baa tacaaruday laba matni ile hadda matnigeenu ku jiraaye baa tacaarud ka yimi mid qisadiisu waa mashhuuro oo midna waxa wey mashhuur maaha kaa qisadiisu mashhuurtaa la horumarinaya waayo qisada mashhuurada maxaa ka fog been iyo waxaasa ka fog oo baciidka ah markaa taas baa la horumarinaya ta labaad waxa weeyaan waa dikru sabab oo haddii maxaan ku dhahdaa khabarna uu wato sabab oo sababtiisa la sheegay khabarna aan sababtiisa la sheegin waxa weeyaan oo ninka marka dee raawigu uu sababtiisa sheego waxaa la horumarinaya ka sababtiisa la sheegay sababtu maxay tahay waa ninkan dee ihtimaamka uu yeelay markaa riwaayadiisa uu leeyahaado yani markaa in dabdigu sugan yaha meesha ka muuqanaysa mar hadduu dee sababtii sheegay waqti waxay ku yimaadeen halkaas waxaa markaa noqonaysa in kaa la horumariyo kaasuu xoogan yahay midda kale waxa weeye sababta oo la sheegaa cilmi bay faa'iideynaysaa sidaas darteed ba had iyo goor mufasiriintu waxay ihtimaam weyn siinayaan inay asbaabu nusuulka ay sheegaan murajaxa saddexaad wuxuu sheegayaa haddii laba xadiid ay tacaarudaan oo midna raawigiisu sheekhiisii toos waa qaatay isagoon qur-aan u dhaxaynin midna meel shishe oo min waraa xijaab uu ka qaatay kee la horumarinaya ka toos sheekhiisa uga qaatay ee wax xijaab aan u dhaxayn isagoo hor fadhiya kaas baa la horumarinaya marka waxay tusaale ugu keenaya shaaruxu wuxuu leeyahay ninkii loo jiray qaasim ibn maxamed xadiidka caasho ka warinayo oo gabadhii addoontayda barreel odhan jiray inay xorowday iyadoo ninkeedu uu addoon yahay iyo khabarka tacaaruday aswad ibn yaziid uu leeyahay way xorowday isagoo xor ah labadaas way tacaarudeen marka qaasim ibn axmedna waxa weeye dee eedday u taadoo waxba dee markaa biduuni xijaab buu markaa ka qaadanaya warka ninkanna dee waa nin ajnabi ka ah saa darteed markaa ninkan toos uga qaadanaya sheekhii oo raawiga toos uga warwarinaya ee sheekhiis ka qaadanaya kaas ayaa maxaan ku dhaha xijaab li'i kaas ayaa la hormarinaya buu kuleeyahay waayo wuxuu yidhi wa shuhratu qisati qisada yani shuhradeedu oo bimacnaa mashhuur noqoto oo caanbaxda ayaa yuqadamu loo hormarinaya calaa dilqisati alkhafiyati baa laga hormarinaya waayahay dikru sababi wa dikru sababi sababta sheegisteeda ayaa la hormarinaya oo kii aan isagu sababtiisa la sheegin laga hormarinaya wa samcuhu iyaahu samcuhu waa masdar mudaaf ilaa faacilihi iyaahuna mafcuulkii buu noqonaya masdarkeeda samcuhu raawiga maqalkiisa iyaahu sheekhiisa uu ka maqlo duuna xujubin xijaabli uu ka maqlanaa muqadamu dhadi calaa maa sumica min waraa'i alxijaab wixii waraa alxijaab laga maqlay kana laga horumarinaya والمدني والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من رجع وما به لعلة تقدم وما بتوكيد وخوف يعلم والمدني والمدني والخبر المدني وخبرك مدني أهي مدينة كسو دقي أي الله هرمرني ويقدم على المكيدة مكي لغا هرمرني والخبر الذي جمع حكما ويقدم على الله هرمرني الخبر خبرك على الله هرمرني الذي كي جمع جمعيه حكما وعلة حكم يعلو كي جمعيه أي الله هرمرني أو محال الله هرمرني كي حكم جمعيه لكن علذي أنودنين وذلك تصار وقدم به كقتل من رجع كقتل دلك ويا من أحد كلا ديلو رجع رجع عن دينه في دين تكلابتي دين تلا ديلو هاوي تسالي حاجة كسر أرم شيء ليش أنا مركب حقصا لما مركب رجحات كمل أي حقصا إذا حويا هذا يستعارضان خبر مدينة كسودية حديث مدينة كيمي هي حديث كيمي مكة هذي لبا يستعارضان كي الله هرمرنيا وحلا هرمرنيا كي مدينة كسودية يا الله هرمرنيا sababtu maxay tahay dee isagaa dembiyey ka madiina kusoo degay rasulku marku maka joogay marku madiina joogay keebaa labada u dembiyey madiinaa dambaysay dee taxqiiquna waxa weeye makigu waa wixii maa kaana qabla alhijra wa fii safariha baa maki la odhanaya intuu maka joogay ama xitaa markuu safarka usoo hayey ee maxaan ku dhahdaa ilaa uu madiina soo socday jidka intaa ka horeysa waxaa la haleeshinayaa in maxaan ku dhahaa diba kuriya uu maka ee axaadiis makiya raacinaya uu khilaafsan yahay marka hadalka uu keenay naadimku kitaabkiisan nashrubunuudka ee uu ku tirinayo wixii safarka xadiidka ku yimi ee waxay ku yimina madani baa laga dhigayaa uu leeyahayna kaana markaa waa khilaafu taxqiiq buud waayo marka haddii maki iyo madani ay tacaarudaan waxaa la hormarinaya xadiidka madaniga labadii lafdiya isku xadiidka yimi waayo ka kale waxa weeyaan khabarkii jamcinayay cilladii xukunka laba khabar baa iska horyimi xadiid midii ciladii iyo xukunkiiba meel bay wada yaaliin midna waxa weeye xukunkun baa la sheegay ciladii lama sheegin waxaa la hormarinaya maxay kee la hormarinaya xukunkii cilada aa la sheegay baa la hormarinaya sababtu maxay tahay dee sababtu waxa weeyaan kaa xukunkii cilada la sheegay dee labadii meesha waa kusugan yihin ciladiina isaga kasii afyeedsan isaga kasii xoog badan midna xukunkun baa la sheegay cila lama sheegin tusaalaha buu ku keenadoo مثلا وحولي كقتل من رجع رسولك وحولي من بدل الدين فاقتلوه قفك بدلا دينتي سدلا مركا من بدل دينه دي waxay noqonaysaa cilladii waa la sheegay waa tabdiilu diin cilladu hadduu qofku diintiisa bedelo macnaa u gaaloobo ridabo dilaba rasuulkiisa cumuumkiis markaa muxuu keenayaa cid kasta oo dee diinta ka baxda ama dhadi ka ahaato ama lab ha ahaatee haweenkiina waa soo gelaya hadday diinta bedelaa in la dilayo waxaa caariday xadiidka naha rasul lahi sal ly sl an qatli الnisaai wasibyaan in laayo uu rasuulku diyay salawatu ullahi wasalaamu calayhi oo isna cumuumkiisa keenaya xitaa habar ridawda haweenaydiiye diinta baa ka baxdee rasuulku waa diiday dumarka ina dido cumuumkiisa kaas keenaya waaye lakin xadiidka man bedela diinahu baa la raajix yeelayaadoo isagu muxuu wataa xukumkii iyo ciladii oo wada jira ayaa meesha wada socda kan ee naha rasuul an qatl nisaana isagoo cilladii la sheegin markaa saasaa lagu horumarinaya uu kuleeyahay kaasaa la horumarinaya oo ah ciladii xukunkii meesha wata weeyaan والمدني والخبر الذي جمع حكما وعلة والمدني ويقدم المدني لكي مدني أي الله هرمرنا يا ذو على المكي لغا هرمرنا يا ولتأخره وي ومدني أي تنبيي والخبر ويقدم والله هرمرنا الخبر خبرك الذي خبرك وحديثك جماعة جمعيي xukman iyo wacillatan xukun iyo cilladii kii jamciyey ee isu keenay waa lama hormarinayaadoo kii xukunka un keenay aan markaa cilladii la socon baa laga hormarinaya wadalika tusaale kaa xukunkii cilladii jamciyey ka qatli man midkii weeyaan rajaca ay rajaacan diinihi kii diinta ka laaba